أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen mujaahidiinta waxaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan waraysi idaacadda islaamiga andalus ee la yeelatay sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah shir ka dhacay jigjiga oo daaha ka rogay damaca itoobiya ee dhexla wareejinta dhul ka mid ah soomaaliya hooyo soomaaliyeed oo sheegtay in wiilkeeda lagu afduubtay nairobi xilli maalin ka hor dilal arxandara ay ka dhaceen magaaladaasi goobaha ganacsiga ee xaafadda isliya oo maanta la xiray iyo shacabka soomaalida oo dhigaya dibadbaxyo ka dhana dilalka qorshaysan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon ay dooratay beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud mas-uuliyiinii ugaasyo ka qaybgalay munaasabadaasi faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasii xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suhayb iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku egi doonno waxa uu noqonayaa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen mujaahidiinta kusoo dhowaada waraysi idaacadda islaamiga andalus ee la yeelatay sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta oo arrimo dhowr ah laga waraysan doono insha allah bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aannu la yeelanayno afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abuu muscab sheekh cabdilcasiis soo dhowow marka hore marka xigtana waxaad warbixin naga siisaa toddobaadkan gebagabada ah waxaa dhacay howlgallo kala duwan maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa howlgalladaasi bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam amaa bacdu marka koowaad idaacadda andalus jasaakum allahu khayraa marka labaad su-aasha jawaabteeda dagaallo badan ayaa dhacay bishaan aan ku jirno gudaheeda ama usbuucyadan dagaaladaasna ilaahay fadligii cadowga ayaa lagu jebiyey meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah wilaayada mudug wilaayada galgaduud wilaayada shabeellada dhexe wilaayada shabeellada hoose iyo deegaanka mandheera oo gobolka n f d goobahaasoo dhan dagaallo iyo isku horimaadyo ayaa ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa waa ku jebiyey dhibasho badanna waa ku gaadhay dhaawac badanna waa ku gaaray ilaahay subxaana wa tacaalana waa ku guuleeyey mujaahidiinta waana quweeyey jundigiisa haddii aan mid mid u kala qaadno aan ku horumarno cidhifka fog ee mudug sidee bay wax uga dhaceen mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka leh qaycad oo magaalada bacaadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay siddeed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiyey waxay dib ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu thaani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey oo dibbay waxay ugu noqdeen magaalada xarar dheere ilaahay subxaana wa tacala waan u mahad celinaynaa nagu guuleeyey cadowgana jebiyey hasaa'imka cadowgana ka dhigay mid israacraaca n goobahaas aad sheegtay ee cadowga lagu jebiyey iminka yaa ku sugan goobaha lagu dagaalamay waxaa gacankuhayntooda u haray ciidanka mujaahidiinta halkaana waxaa weli ka babanaysa calanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waana deegaano shareecadaha lagu maamulaayo dastuurkii iyo murtadiintii wadayna dib ayaa loo waabiyey deegaanadii ay ka yimaadeen ayayna dib ugu laabteen n sheekhana galgaduud dagaallo ayaad ka sheegtay sidee bay wax uga dhaceen jasaaka allaahu khayr duleedka degmada ceeldheer oo ah degmo xeebta ku taalla badweynta hindiya kana tirsan wilaayada galgaduud waxaa ka dhacay dagaallo malaaxima oo laysku laalaabtay dagaalka koowaad wuxuu dhacay saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u xooggan waxaana soo qaaday oo weerarkiisa lahaa murtadiinta iyo ciidamo maraykan oo iskaashanahaya iyo caloosha ushaqaysayaasha bangaraaf intaasoo isla socda ayaa dhaqdhaaqay halkaa ka bilaabay mujaahidiintuna dhaqdhaaqyadaas ayagoo la socda ayay weeraradaas baalka sheega ay soo wadeen nimankaas weerar kala hortageen dagaallo adag ayaana halkaa ka dhacay dhimashada marka murtadiinta halkaa ku gaadhay marka laysku xooriyo waa toddobiyo toban waxaa kaloo maantaa la dhaawacay labaatan iyo kow murtad dib ayayna u jabeen oo waxa weeyaan ugu laabteen meelihii ay ka yimaadeen waxaa xigay dagaal isaguna aad iyo aad u cuslaa jabkii ugu adkaana uu ka soo gaaray maalmaha murtadiinta dagaalkaas wuxuu dhacay afar iyo tobanka rabiicu thaani waxaa laga dilay soddon iyo lix murtad soddon iyo kow ka mid ah bakhtigooda maalinta ayay goobtii uga tageen waxaana dul istaagay mujaahidiinta sawiradoodana waxaan filayaa inaad ka daawateen internetka ood aragteen oo la baahiyey oo hadal waxa weye kutarkuteena maahan waa itusoo itaabsii waxay halkaa mujaahidiintu kaga qanimaysteen soddon iyo kow qori waxay kaloo qanimaysteen mujaahidiintu rasaas iyo saanad iyo agab kaloo ciidan ilaahay subxaana watacala mar hore iyo mar dambe u mahad celinaynaa halkaa halaagii ka soo gaaray murtadiintana wuxuu keenay inay maarata waxaa weyaan weeraro dambe aysan mar dambe soo qaadinin oy dibna uga gurtaan goobihii lagu dagaalamay oo dhan mujaahidiintuna ay hadda ku sugan yihiin aaggii lagu dagaalamay ilaahay baan u mahad celinaa subxaana wa tacaala jebiyey murtadiinta sheekh cabdilcasiis goobaha ay dagaalada xooggan ka dhaceen adiguna aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah shabeellada dhexe dagaaladaasi maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa jasaaka allahu khayra shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar cir iyo dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha layaha yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawac yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallimantay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halka ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halka ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo tobankanna waa laga dhaawacay maalintaas ayay kala firxadeen ilaahay fadligii oo ay jihooyin kala duwan u kala carareen waxayna dib ugu laabteen jihooyinkii iyo magaalooyinkii iyo deegaanadii ay ka soo duuleen haddana meeshaas waa deggan tahay wax dhibaato ahna kama jirto mujaahidiinta ayaana ku sugan cadowga duulaankana dib ayuu u laabtay allah subxaana wa tacala baa ku mahadsan waa tahay marka laga yimaado dagaalada waxaa jiray duqeymo xooggan oo lagu beegsaday saligyada saliibiyiinta iyo murtadiinta oo shalay u dambeysay maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas jasaaka allaahu khayra shabeellada hoose sida dadka muslimiintaha guud ahaan ay la socdaan waxaa ku yaalla garoonka belidoogle oo ah garoon ay lahaan jireen ciidamadii cirka haddana waxaa adeegsada maraykanka ayaa wuxuu adeegsadaa duqaymaha uu ka wado giyiga soomaaliyeed oo dadka maatada ah ku xasuuqahayo oo dumarka iyo carruurta ah halkaa waxaa kaloo maraykanka kula sugan ciidamo afrikaana oo dalka yugaanda ka socda waxaa kaloo kula sugan calooshada ushaqaystayaasha oo tababarto baangaraaf dhammaan waxay ku sugan yihiin xayndaabka garoonka belidoogle oo ka tirsan degmada wallaweyn mujaahidiintu marka umay horreynin hadda inay garaacaan laakiin shalay oo ahayd labaatankii rabiicu thaani ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen madaafiic oo ay ku garaaceen xerada beledoogle saldhigaas saliibiyiinta maraykanku ay ku sugan yihiin murtadiinta iyo afrikaantuna madaafiicdaasu gudaha ayay ugu hoobteen waana ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay waxaana ka sii horreeyey dukhaymo oo meelo kala duwan lagu beegsaday intii bishaan lagu jiray oo ilaahay subxaana watacaala uu mujaahidiinta u suurtageliyey goobaha la beegsaday afar gooboodoo ka mid a maraykanka ayaa ku sugnaa ciidamadiisa waa belidoogle garoonka kismaayo eelxalane oo ku taalla magaalada muqdisho iyo deegaan kale kulbiyow afartaa gooboodba ciidamada maraykanka ayaa lagu duqeeyey ilaahay subxaana watacaala mar hore iyo mar dambe aan u mahad celinaynaa sheekh cabdilcasiis dhulka n f d halgan ayaa ka socda halkaas howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen maxaa xog ah aad naga siin kartaa n f d waa deegaan uu ka socdo ama gobol uu ka socdo dagaal ballaaran oo u dhexeeya mujaahidiinta xaqu dirirka ah iyo ciidanka saliibiyiinta kenya oo dadka halkaa jooga gumaysi dhinac walba aba ku haya oo waxay u dhaafeen aan la arag mujaahidiintu marka dagaaladii ay ku hayeen ayaa sidii usii socda waxaase dhacay oon haddeer faahfaahin aan ka bixinaynaa dheeraada kamiin ay ciidamada mujaahidiintu duleedka deegaanka leefinow oo hoostaga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaate ah dagaalkaas mujaahidiintu kamiinka ah waxay ku dileen siddeed askari oo kufaarta kenya ka mid ah oo uu ku jiro nin sargaal ah dhaawac ciidanka kenya halkaa lagu gaarsiiyey waa toban askari oo saliibiyiintaas kenya ka mid ah khaniimada ay mujaahidiintu soo furteen waa laba qori hal bastoolada iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah si guud marka allah subxaana wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa duma waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta xaqu dirirka ah oo ku sugan goobaha la ysku hor fadhiyo oo mar walbeetaba ribaadka ugu jira say cadowga ilaahay ula xisaabtami lahaayeen mujaahidiintaas waxay u taagan yihiin difaaca dalka diinta iyo dadka intaba ayay u taagan yihiin waxay naftooda iyo maalkoodaba u hureen ilaahay subxaana wa tacaala inay janno uga iibsadaan waxay beeco iyo ballan kula galeen umaradooda inay daafaca hayaan dalka iyo diinta iyo dalkaba dadka marka shacabka ah oo guud ahaan muslimiinta waxaa la gudboon inay isgarab taagaan wiilashooda mujaahidiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed cidda dantooda waddaa waa mujaahidiinta inay garabkooda istaagaan naf iyo maalba la garab istaagaan ducada la garab istaagaan wiilashooda jihaadka u soo diraan sidaas ayaa maanta nala gudboon intaasaan ku soo gaabinahayaa wajasaakum allahu khayra waa tahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u warramayey idaacadda islaamiga ah ee al andalus sheekh cabdilcasiis waan kaaga mahad celinaynaa waraysiga iyo wakhtiga aad noo soo hurtay intaba jasaakum allahu khayran warbaahinta islaamiga ah guud ahaan waan idin mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala shaqada adagoo aad ku jidhaan oo ah dacwada ilaahay subxana wataala carabkeena ha idin barakeeyo nebigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam jaahidu almushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum marka saddexdii qayboodoo jihaadka ayaad mid ka mida ku aadantihiin midka ugu daranna maanta ah seeftii afka ayaad ku aadantihiin carabkiinaad ku daafacdaan dagaalkana waxaa weeyaan idinka ayaa soo duuba oo furimaha taga oo xaqiiqada dhabtaa maanta waxay noqon noqotay lagu kala baxo muuqaalka ayay noqotay taasna waxaa weeyaan furintaasna cadowga waad ku jebiseen ilaahay subxana wataala garabkiina ha galo haydin barakeeyo aakhirana ilaahay subxaana watacaala ajirkiina kama dayaco maalinta qiyaama insha allahu tacala miisaankiina allah idinkugu daro aad baan ugu faraxsanna hawsha insha allahu tacala aad u haysaan guud ahaan muslimiinta wajasaakum allahu khayran الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana shir ka dhaca magaalada jigjiga ayaa daaha ka rogay damaca itoobiya ee dhaxal wareejinta dhul ka mid ah soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale hooyo soomaaliyeed oo sheegtay in wiilkeeda lagu afduubtay magaalada nairobi waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa shirka ka dhacay jigjiga oo daaha ka rogay damaca itoobiya ee dhaxal wareejinta dhulka soomaaliyeed ama kaag hor leh iyo aan fariir dhaliyey warwar badan ayaa maalmahan soo food saaray guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada soomaali galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida itoobiya shir abaabulkiisa uu lahaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed socodsiiyana uu ka ahaa mustafa cagjar ayaa shalay lagu soo gunaanaday magaalada jigjiga kaasi oo saddex maalmood ka socday jigjiga university ilwareedyo ayaa sheegaya in shirka albaabadiisu ay si dhammaystiran ugu furnaayeen axmaaradii joogtay jigjiga iyo guud ahaan soomaali galbeed kuwaas oo ku xaadirayay magacyo urur sida ururka shaqaalaha korontada waxbarashada iyo kiniisadaha ee deegaanka soomaalida shirkan ayaa bannaanka soo dhigay damaca fog ee itoobiya ku rabto inay ku dhexal wareejiso ummadda soomaaliyeed dhulkoodana ugu gacangeliso qowmiyadaha kale gaar ahaan axmaarada xubnaha ergooyin matalaya deegaanka soomaalida oo loo qorsheeyey inay ka qayb galaan shirka lagu sheegay wadatashi qaran oo la filayo inuu ka qabsoomo adis ababa ayaa kulankaasi lagu soo xulay waxaana mar kaliya lagu soo baraarugay iyadoo ergooyinka afartan boqolkiiba la siiyey qowmiyadaha kale ee ku dhex nool soomaali galbeed sida axmaarada iyo oromada labadii maalmood ee u dambeeyey waxaa deegaanka soomaalida ka taagnaa buuq ka dhashay damaca axmaarada oromada iyo weliba baadariyada kiniisadaha oo raba xuquuq matalaad oo boqolkiiba afartan ah oo ay ku yeeshaan deegaanka soomaalida sida uu sheegay doctor duulaal xaalxaali oo ah guddoomiyaha guddida farsamada ee shirkaasi guddoomiyaha guddida wadahadallada qaran ee itoobiya masfin araya oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda axmaarada ayaa saxaafadda ku hadasha afka maamulka jigjiga u sheegay in la soo gebagabeeyey shirkii ajande uruurinta ee dhowrka maalmood socday islamarkaana uu u qabsoomay sidii loogu talagalay araya ayaa sheegay in ay qaateen ajandayaashii ay rabeen inay ka helaan deegaanka isagoo carabaabay in haddii lagama maarmaan ay noqoto in wax lagu kordhiyo ajandayaasha ay ka qaateen deegaanka soomaalida ay ku darsan doonaan qodobada ay u baahdaan madaxweynaha maqaarsaarka ah ee deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo ah dabadhilifka ugu weyn ee haatan ay ku adeegato dowladda itoobiya ayaa lagu eedeeyey in tan iyo intii xilkaasi loo igmadayba uu deegaanka soomaalida kusoo daadguraynayo qowmiyadaha kale ee itoobiya sida axmaarada eedahaasi dul hoganayay mustafa cagjar iyo shirkan iftiimiyey dhagaraha itoobiya ayaa isagoo difaacaya qoraal soo dhigay baraha bulshada waxaanu sheegay hadal nuxurkiisu ahaa in ummadda soomaali galbeed oo keliya ay ka go-do talada masiirkeedu islamarkaana aanu jirin shir masiirkooda lagu go-aamin doono cagjar hadalkiisa oo u muuqda mid hoosaasin ah oo uu rabo in uu ku damiyo iftiinka baraarug ee bulshada soomaali galbeed ayaa u cuntami waayey badi dadka soomaaliyeed waxaanay qaarkood oo ka falceliyey ku sifeeyeen ilmadaya xaaska hanaanka uu shirkani ku socday ayaa aada u matala qorshayaal dhagaraysan oo horey soomaalida loogu qiyaamay oo lagaga faramaroojiyey magaalo madaxdoodii hore ee diridhaba kadib markii saami laga siiyey qowmiyadaha kale shirkan ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada xabashida itoobiya ay baryahan dambe sii kordhiyeen boobka dhaca iyo guud ahaan dhibaatada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan soomaali galbeed kuwaas oo dhac bareer ah ka geystay magaalooyin ay ku jirto jigjiga boqolaal gaadiidka xamuulka ah iyo badeecadii saarnayd oo ay lahaayeen ganacsatada soomaali galbeed ay dhowaan xoog kula wareegeen iyagoo milkiilayaashii lahaa hantida la dhacay ay warbaahinta jigjiga u sheegeen in ciidamada xabashida ee loo yaqaan jibriga ay dhaceen in ka badan laba boqol oo gaadiida dowladda xabashida itoobiya ayaa hirgelisay laba ciidan oo shaqadoodu tahay boobka hantida ummadda soomaali galbeed kuwaas oo lagu kala magacaabo finaans oo qaabilsan boobka xoolaha nool ee la dhaqdo iyo jibriga oo iyaguna qaabilsan boobka hantida sida gaadiidka iyo lacagta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa hooyo soomaaliyeed oo sheegtay in wiilkeeda lagu afduubtay nairobi magaalada nairobi ee caasimada u ah kenya waxay toddobaadyadii u dambeeyey marti gelinaysay ugaarsi gaar ah oo ka dhan ah dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan kuwaasoo inta la afduubto kadib meydadkooda lasoo dhigo wadooyinka hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo faadumo mukhtaar ayaa maanta sheegtay in muddo bil ku dhow aysan nolol iyo geeri midna ku haynin wiilkeeda kaasi oo ay sheegtay in lagu afduubtay gudaha magaalada nairobi hooyadan oo ilmada cishan kari weyday ayaa warbaahinta la hadashay waxayna sheegtay in wiilkeeda oo lagu magacaabo cabdulqaadir cumar shire ay afduubteen ciidamo hubaysan oo afka soo duubtay kana kaxaysteen meel u dhow gurigooda oo ku yaal xaafadda islii waxay sheegtay in xiriiro kala duwan ay samaysay si ay u hesho halka lala aaday wiilkeeda balse dhammaan iskudayadeeda ay guuldaraysteen ciidamada ammaanka kenya iyo kooxo burcad ah oo abaabulan ayaa badanaa lagu eedeeyaa afduubyada ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee ka dhaca magaalada nairobi dhacadan hooyada soomaaliyeed wiilkeeda ku weysay ayaa ku biiraya kiisas kala duwan oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey nairobi waxaana ugu dambeeyey dilkii naxariis darada ahaa ee lagu gowracay saddex haween ah oo ka kooban hooyo iyo labadeeda gabdhood iyo sidoo kale in qaybo ka mid ah nairobi laga helay meydka qof afraad oo wiil dhallinyaro soomaali ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa roobab lagu diirsaday oo ka da-ay beledweyne saacadihii lasoo dhaafay waxaa rabab xoogan ay ka da-een magaalada beledweyne iyo deegaana hoos yimaada magaaladaasi rababka oo socday ku dhowaad afar saacadood oo xiriir ah ayaa waxa ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada dadka oo muddooyinkii lasoo dhaafay kuleyl daran wajahayay ayaa waxa ay imika sheegeen in ay qabuubsadeen waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd qorshaha dowladda itoobiya ay ku dhexal wareejinayso dhulka soomaali galbeed ee ay haddaba gumaysato bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed iyo siyaasiyiin kala duwan iyo brofesaro ayaa ka hadlay dadka dhacdadaasi ka hadlay waxaa ka mid ah brofesor keynan kaasi oo sheegay in qorshaha socda uu yahay mid ay wadato dowladda itoobiya muddo dheerna soo jiray tallaabada cusubna ay tahay mid ay gadaal ka riixayaan maamulka dowladda itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed intii shirkan uu socday maamulkan soomaali galbeed ee dabadhilifka ah ayaa soo saarayay fariimo hanjabaad ah oo ka dhanaa dadka soomaaliyeed booliska maamulka soomaali galbeed ayaa intii uu shirkaasi socday waxa uu soo saaray hadal fariin goodin ah wuxuuna dadka soomaaliyeed ee ka dhiidhiyey qorshaha cusub ee lagu dhexla wareejinayo dhulka soomaaliyeed uu ugu goodiyey inay tallaabo adag ka qaadi doonaan haddii ay joojin waayaan ka hadalka soo bandhigidda qorshahan dhagaraysan ee lagu dhexla wareejinayo dhulka soomaali galbeed xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inagaynta aad buu umahadsanyay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee falastiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir duqaymo kala duwan ayaa tan iyo saaka waxay ka dhaceen qidaaca khaza wararkuna waxa ay sheegayaan inay ku shahiideen ilaa soddon iyo afar ruux oo falastiiniyiin ah goobaha duqaymaha lagu beegsaday waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya si gaar ah xero barakaca oo ay degganaayeen dad shacab ah waxaana la soo werinayaa in lagu dilay ilaa kow iyo toban ruux oo ay carruur ku jiraan goobta la beegsaday waxaa la soo werinayaa inay ku sugnaayeen dad gaaraya boqol sagaashan iyo lix ruux islamarkaana diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay si bareer ah u beegsadeen endhaka kale deegaanka baytulaahiya iyo mukhayamka jabaaliya waxaa ka bilowday barakacad u xoogan oo ay samaynayaan dadka rayidka ah iyadoo muddo ka badan labaatan maalin laga joogo markii go'doon kala saaray mukhayamkaasi indhanka kale bashiirow dagaallo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada khaza een mid ka mid ah weeraradaas wuxuu si gaar ah uga dhacay mukhayamka jabaaliya waxaana lagu beegsaday mid ka mid ah gaadiidka cagafcagafyada ay isticmaalaan militariga yuhuudda sidoo kale weerar khanaas ah ayaa waxaa lagu beegsaday askar yuhuud ah oo ku sugnayd waqooyiga magaalada khaza iyadoo sidoo kale muqaawamadu ay shaaciyeen in dagaalo foolkafool ah maanta ee halkaas cadowga ay kula galeen ciidanka gumaystaha yuhuudda dhankiisa waxa uu sheegay in in ka badan ilaa laba boqol oo ruux uu ka qafaalay muqayamka jabaaliya warbaahinta ayaana soo warinaysaa in dadka ciidanka sahaynada ay qafaasheen ay yihiin dad rayid ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareeb kurarhka andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabad lagu caleema saaraya nabadoon ay dooratay beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa muddo toban maalin ka badan shir uga socday beesha maxamed camal oo ka tirsan beelaweynta maxamuud hiraab shirkaas oo ugu dambeyn beesha reer maxamed camal ay ku doorteen nabadoon ku hogaamiye kudhaqanka shareecada islaamka kaas oo loo doortay nabadoon maxamed warsame mataan maxamed urur munaasabadda caleemasaarka nabadoonka beesha maxamed camal waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysay wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyna waxaa madasha laga akhriyey bayaan ka soo baxay beesha maxamed camal بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله وحان أخري doonaa bayaankii beesha maxamed camal maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii rabiicuusaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna beegan labaatan iyo labadii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo afar ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha maxamed camal kana mid ah beelweynta maxamuud hiraab bayaankaas oo wadatashi ah ayna barbar socotay dowro sharci ah oo gaaraysa muddo laba iyo toban maalmood ah lamber kow annagoo ah odayaasha waxgaradka iyo culimmada beesha reer maxamed camal oo ka mid ah beelweynta maxamuud hiraab waxaan isla gaarnay inaan xoojinno ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo beesha waxay ballan qaaday inay dardar geliso dacwada iyo waxbarashada qeybaheeda kala duwan lambar saddex waxaan garab taagannahay siina lamalaabaynaa jihaadka dalka ka socda lambar afar waxaan ka soo horjeednaa berina ka nahay mashruuca diinladirirka ah oo uu wado xasan gurguurte marna ma oggolaan doono inuu ka hergeliyo deegaanadeenna mashruucaasi lambar shan waxaan doorannay naqiib cusub oo nagu hoggaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka naqiibkaas oo ah maxamed warsame mataan maxamed urur lamber lix waxaan ugu baaqaynaa beelaha dariskeenna ah deris wanaag iyo ku dhaqan shareecada islaamka lamber toddobo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku abtirsata beesha maxamed camal inay ka soo baxaan safka cadowga ayna u toobad keenaan allah lamber sideed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ku fara adeegaan ku dhaqanka shareecada islaamka kana foojignaadaan wax walba oo halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab
sidoo kale waxaan soo dhoweyhaynaa walaalka xilka loo dhiibay oo maanta la doortay la caleema saarhayo sheekh maxamed warsame mataan oo maaragtaa doorashadiisu maanta oon la magacaabay ee oday reer maxamuud hiraab ahaay muddo dheer aan ku naqaana nin maaragta haddii alla kuu roon yahay nabadeed inuu yahay aan ku naqaan haddii alla kuu roon yahay nin ummadoo dhan ay isugu mid tahay inuu yahay aan ku naqaan insha allahu biidnillahi alkariim inuu wax badan soo halgamay caleemasaarkiisana maanta aan maaragta u yeelanay nasiib inaan ka soo qayb galno sidii loogu dhiibay xilkan wax uga dhiibay waa ku faraxsanahay anoo ku hadlaya afka reer maxamuud hiraab nin maqan iyo nin joogaba waxaan leenahay xilka loo dhiibane midowsan adduunyadana ku ceeboobin aakhirana uusan ku cadaab mudan allaha ka dhigo walaalaha reer maxamed ee xilka u dhiibay ee muddada dheer ka soo shaqayhayey marka hore waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraada idinkana allaha idin siiyo marka xigtana waxaan leeyahay cudur waxaa jira soomaalidu ay wada taqaan oo cid waxay ka qabta aan la arag oo la jecel yahay oo hadduu maanta bannaanka istaaga yidhi ayaa wax ugu leeyahay qof walbaba ilaa dadka adaan kuu jeclahay haddii maanta la yidhaahdo waxbaa tahay in la yidhaahdo haddii alkureen goobtii lagu doortay haddana looga kala dhaqaaqo qofka haddii mas-uuliyadda loo dhiibo waa in lala shaqeeyaa waa inaan maaragta haddii alkureen marada hoos loogu dhigaa in lagu dabagedin cadowga yeelaa waa in cadowga laga difaacaa waa ay xirme ee waa in la furaa waxaysan karin aanimaan xishoofaynu kala hor imaahae waa nin karaa inuu yidhaah waa in ilaahay loogu dhowaado sidii shalay loogu dhiiba xilka in loola shaqeeyo waa in laga qabto wixii uu ku qaldamo oo maaragtaa soomaalidu moogtaa waxay tiraa dhahaana waa gefaadhigaana waa qaldaaha la yidhi qof kasta oo bini'aadnigu waa igafi waxay uu ku qaldamo qofka in laga qabtaa la rabaa waxaan ognahay insha allahu biidnillahi alkariim dadka halka fadhiya oo reer maxamed inay yihiin dadkii reer maxamuud hiraab indhahooda ahay maasha allah allah u siyaadsaan leeyahay waxaan ognahay haddii alla kuu roon yahay doorashada ay saakay galeen alla uu yahay hebel ku bedela inaysan annaga nugu jirin saad u qaadateen aan idinla qaadannay saaad u doorateenaan u doorannay sida in loo sida hadda aan idinka idinkula dardaarmayaan wax wasidaynaa insha allahu biidnillahi alkariim maxamed warsamee caleemasaarka maanta la caleemasaaray oo walaalaha reer maxamed ay soo saareen miiska sidaasaan wax uga qaadannay waxaan ku sii siyaadihaa insha allahu biidnillahi alkariim waa oda reer maxamuud hiraab waxuu maanta u caleemasaaran yahay reer maxamuud hiraab oo dhan meeshaan maanta looga dhiibmayo awalaa reer maxamuud hiraab meel kastoo ay joogaan bau oda ka ahaa walaalkay waxaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim xilka laguu dhiibay aakhira iyo adduun midna ha ku ceeboobin annagana kuwii ku caasiyooba ilaahay nagama dhigo taa intaasaan uga baxayaa insha allahu biidnillahi alkariim soomaalidu waxay tiraa wakti gaaban hadalkana la gaaban walaayada nala joogta oo maaragtay haddii alla kuu roon yahay nooc walbana waxaan leeyahay ninku hadduu mas-uul noqdo oo la caleemo saaro caqli kasta iyo cilmi kasta iyo anfaco kasta uu leeyahay waxuu u baahan yahay in la gacan qabto oo codkiisuna shaqeeyo gacantana la hayo oo looga warqabo meesha uu marayo tillaabada waxaan leenahay waxaa la yidhi ma og tahay ninkaa dheer wax looma jeedsiiyey inkastoo soomaalidu tiri haddana odayaal wax soo dhiqi jiray oo wax kastaa waxay mudan yihiin u jeedaannahay waxaan rabnaa maxamed warsame sida xilka loogu dhiibay la baran maayo oo wuxuu gala iyo wuxuu gooye waa naqaan labada gacmood inaad wax uga haydaanaan rabnaa annaguna waa ballan qaadnay insha allah soo ma annaan ballan qaadin waa ballan qaadnay insha allahu biidnillahi alkariim inaan labada gacmood wax uga haynin maxaad warsame
markana waxaa idinku soo maqan codka nabadoonka ee dooratay beesha maxamed camal nabadoon maxamed orsame mataan maxamed urur bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay baan u mahad celinaynaa bacdallaahina waaliga gobolka cabdalle aan u mahad celinaynaa iyo wifdiga la socda iyo mujaahidiinta intaasaan u mahad celinaynaa bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa xafladan iyo howshaan dadkii kasoo shaqeeyey oo kasoo dhib jiray waxaan kaloo u mahad celinaynaa waxgaradka beesha oo laba iyo toban maalmood fadhiiyey oo si buuxda oo farxad leh wixii ka dhexeeye ka gudbay oo meel bannaan tegay ilaahay baa mahaddaa iskale waxaan ilaahay yahayn oo looga shukri karaahu ma jiraan ilaahay baana gaarsiiyey intaas kabacdi waxaan rabaa inaan u gudbo nimaa yidhi yaa la yidhi ii joojiyay jirin haddeeraa la joogaa maanta wax isku meel yihiin waxaan isku leenaha ma jiraan walaalnimadanadii inay soo laabato oo maxaa tidhaahda ay xiriirkanaga uu soo laabto oo uu saldhig u yahay kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay yaa saldhig u ah asagaa laga qaadaa asagaa lagu wada hadlaa asagaa wax laysku siihaa asagaa wax layskula bixinaa asagaa lagu soconaa walaayada asagaan kula dhaqmaynaa shacabkanaguna asagay ku dhaqmayaan dadka deriska nalaahna asagaan kula dhaqmaynaa kitaabkaasaa na hogaaminaya waa in lagu raalli ahaado oo la qaato oo guryaha la geeyo oo dadka loo sheego waay ha la ogaado xafladanu markay dhacdo wixii ka bacdiya waa wax kitaabka ilaahay tagayo waaye kitaabkaas ilaahayaan isku warsaynaa markii mase waxay yimaadiin waxaa leeyahay kutubka noo keena kutubkaasaa ummadda kala jehiyaa ummadduna kutubkaas ay ku ballantay ku dhaqmee kuteerkutaan iyo oday hebel asaas yiri iyo hebel asaas yiri waa ka dhammaatay ilaahay hanugu hanuunshaan leeyahay anigu waa ii jeedaan nin tabar lamaahi ilaahay subxaanahu watacaalaa ilaahay subxaana watacaala waxaa nala qabto dhammaantanna waxaan aada ugu baaqaa dadka deriska anigoon kala magacyeyihiin in ay nabadgeliyo naga helayaan ayagana nabadgelyo aan ka rabno nabadaan rabnaa walaalnimaan rabnaa ehelnimaan rabnaa islaamnimaan rabnaa islaamka hanala qaateen islaamka aan ku xuguntano islaamkaan isku nabadgelinno wax walba oo dhacanan kitaabka ilaahay aan ku xallisanno ummadaha nala degan oo magacyo kala duwan leh sidaasaan ugu baaqaynaa sidaasaan ugu baaqaynaa ilaahayba haddaan laga waayin ilaahayna waxaan ka rijeehaynaa annaga inuu noo fududeeyo ayagana alla u fududeeyo horta ha la ogaado haddaan ilaahay ku hogaamayn oo shaydaan oo ku hogaansho waxba ma qabsan karaydid ilaahay waxaan ka baryana inuuna hogaansho oo shaydaanka laga xifdiyo oo aan muslimka ilaahay nabadgelinno oo annaguna aan nabadgalno ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud oo kalimaad u badnaa dardaaran munaasabadda ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii nagu sharfay nagu ciseeyey islaamnimada jihaad fii sabiilillaahi haddii jamaaco la helo amiir la helo in laga dambeeyo wixii macruufa wanaaga asaga wado in la qaato bulshada laga rabaa sawaun kaana naqiiban oo ogaasan oo waaliya ninkii marka nin walba maal jahi qaabilsan yahay ninka naqiibka ah ama ogaaska ah ciddiisa inay atiicaan waa arrin diin ah oo maaragtay warkiisa ay qaataan wixii wanaag ah dadka akhyaarta muslimiinta na xumaan dadba ma faraansadoodu xumaan macsuumiin ma aha laakiin kama shaqeeyaan xumaan hadday ka dhacdona bani aadan waaye markaasi waa maaragtay waa la qabanayaa waa laga celinayaa wanaagga ay wadaan marka in la qaato nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa ana aamurukum bikhamsin wuxuu idin farayaa shan arrimood allaahu amaranii bihinna shantaas annagana ilaahay ay faray midda koowaad waxa waaye assamcu midda labaad waa ataaca midda saddexaad aljihaad midda afaraad alhijra midda shanaadna aljamaaca shantaas arrimoodba ilaahay ay faray yidhi in laismaqlo naqiibkii hadlay odaygii hadlay in lasoo dhoweeyo wararkooda ma aragtay maanaa kheerka iyo midnimada in la muujiyaa la rabaa afku waan ka dhahnay maanta maxamed urur waa nin odaya waayeel ah oo runtii kheerkana rabo maanta in cumrigiis ka dhammaysto marar badan ayaa wuxuu ugu yidhi anaga maanta furunta inaan tago sidaydaba meeshaasi meesha xabadda ka dhacayso in la igeeyo marar badan ay dhahay odayga waayelka marka rabo in maanta cumrigiisii iyo maalimihiisii ka dhammaysto meel wanaagsan waxa waaye waxaa la rabaa insha allahu tacaala gaar ahaan reer maxamed camal oo odayaasha oo nuqabada hoose jifooyinka ay uga horeeyaan in maaragtay odayga la ixtiraamo garabkii la istaago idinkana sharaf ayaad ka helaysaan cizadiin iyo maaragtay magaciinna adduun iyo aakharaba dadka intii midba ay yihiin kheerkaasi waxa waaye waa ka ducaysan yihiin ducay qabaan nimanka maaragta dadka inay is adeecayaan samee daacadaas marka in lagu dadaalo jihaadka hadda ku socdo bariga africa ama soomaaliya geesaskeeda ku socdo isku xirnaan mujaahidiinta qabaa'ilka ummadda dhinac ay ku soo jeedo ayaa inta lagu soo gaariy labaatan sana hadda lagu dhow yahay laakiin haddii qolo wal meel fadhiisato jifu walba goonigeeda la cunaya marka islaamka ma jiri karo bilaa jamaaca jamaacadan maanta waa noo jirta alxamdulilah walaa jamaacata bilaa amiir jamaaca amiir la-aan ma shaqayn karto ayadana imaamka masaajidka haddii la tago salaad imaan loo samaynin salaad jamaace meesha kuma xirmayso ma jirto wuxuu yidhi walaa amiira bilaa taaca amiirna ma jiri karo daaca la-aan in la atiico laga dambeeya la rabaa antaasi marka horta midnimada iyo faa'iidadeeda iyo sida ay u qiimo ay u leedahay waxaan naga rabaa in u wada istaagno qodobka kale saad ogtihiin aan baraarujin lahaa waxa waaye cadowga maanta naga soo horjeedo dadka muslimiinta ka soo horjeedo adduunka dhan dhibaatada ka jirta waa la ogyahay macnaha waxa laga soo horjeedo maaha shaksina maaha qabiil gooniana maaha islaamka la diidan yahay gaalada adduunka diidan tahay waxa maanta ghaza ka dhacayo oo falastiin gaalo iskugu tagtay dadkaas maxaa loo dilayaa waxa waaye waxa waaye dadkaasi waxay diideen waxay yahuuddi rabtay ay diideen maraykanka wixii rabay ay diideen saasaa loo dilayaa annagana dagaalka nagooda waa kaasoo la mid yahay waxaa la rabaa cadowga maanta ma aragtay dagaalkii iyo maaragtay siraacii waa socda arrintaasina siraacaasi dada ku jiro dhaqaalana waa galaysa dadna waa baxaya maalin welba dabka shidan waxa waaye maanta muslim iyo gaalo waaye waxaa loo baahan yahay arrintaasi kaalinta lagu aadanaay oo maaragtay gaar ahaan beesha ansaarta ah reer maxamuud raab cumuuman oo reer maxamed aman ay ugu horeeyaan runtii jiid dheer iyo deegaan dheer ay ku aadan yihiin waxaa la rabaa in la labalaabo gaar ahaan naqiibka arrintaasi maaragtay insha allahu tacaala owlowiyaadka in laga dhigo taasoo annaga ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynayno jihaadkaasi qofka jihaadaayo oo shahiidaayo ee liilaahi kalimatillaahi u socdo waa nin guulaystay waxa waaye dadka bacdigiisa joogana ciziya sharaf inay ku noolaadaan marka qadiyadaas insha allahu tacaala cadowgaasoo horar ka ah oo ummadda muslimiinta dhaqaaladooda oo baabi'inaayo oo badihii qaadanaayo sidaasoo kale hadda dadka jaabkooda loo soo dhigtay laleeyahay jaabka iyo telefoonka wixii ku jiray ayaan kaa qaadanaa sungurguurtumaana mashaaric mashaariicdiis hadda waxaa ka mid ah in maaragtay waxyaalihii dadka ka edeeganaya edeegi edeegii in loo soo dhigtay marka waxaa loo baahan yahay colkii cadowgu maaragtay waa noocaas la herdankiisi marka insha allahu tacaala qaybtii aad ugu jirteen inaad xoojisaan fil khitaam walaayada waxay soo dhaweynaysaa naqiibka la doortay naqiib maxamed warsame mataan naqiib maxaa urur oo reer maxaa camal ay doorteen marka horena dee walaayada la shaqaynayay waa soo dhaweynaynaa anta maaragtay shaqadiisii ku aadan yahay iyo shaqooyinka kaleban insha allahu tacaala oo diinta ilaah in laisku garab siiyo masaalida deegaamada laisku garab siiyo inaan la shaqayno insha allahu tacaala ayaa diyaar u nahay haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala hoolihiisa aan u fududayno maaragtay anta markaas awoodayn ay tahay taasna aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa marka haddii al yidhaahdo waxaan ku wareeji doonaa naqiibka agab oo maaragtay markaas ugu talagalnay wixii dhimanna insha allahu tacaala dibbaa laysku warsan doonaa naqiibka haddii iska fadhiyon dhibma laha waxaan rabaa inaan ku wareejiyo kitaab qur-aanka kitaabka qur-aanka kariimka ah musxafka boqol toban iyo afarta insha allahu tacaala asaga marka horob haystay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hanooga dhigo kitaabkaasa qaa'id noo ah asagaan hogaamiyo jazaahu llahu khayran waxaan kale ku daray raayada towxiidka ay ka qoran tahay kelimatu towxiid raayadii marka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam u dhiibi jiray nuqabada iyo maaragtay hogaamiyaasha u dhiibi jiray waay waa astaan meesha ka timid oo astaantaasin waxa la difaacayo qof gol walba shicaaray leedahay nimankaasi hadda ridada iyo gaalada iyo waxyaala u qorqorana jira saaad ogtihiin hidag shan geesa iyo waxyaalahaasi xiddigada daaquudka la yidhaahdaa markaan anaga waxaa noo qoran laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah shicaarkeen waay calaamadeenna waay waxaan haddii al yidhaahdo kalaa ku wareejinayaa qori akay afartan iyo todoba oo qoro cusub ah insha allahu tacaala dee waxaa la rabaa maadaama furmaha marmar inuu tago suuragal in la fadhiisto hadda moogtay ma ordi karuu yidhi e haddii laakiin fadhiis reer galguduud ee bahash waa kulle waa lisi karaa u malaynaa baarak allah fiik ilaahay ku fududeeya kan waa booshkiisii waa jazaakum allahu khayran meeshaana xafladdii noogu xihan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee aynoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu